bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaan iyo si kastood noo maqlaysaan saaxiibayaal dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaado oo subax walba aad ka dhegaysataan hadahayo kale raadiyaha cadaado marka laga reebo subaxnimada jimcaha mar kale subax wanaagsan dhegeystayaal saaka qodobada aad ku dhegeysan doontaan barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaado waxaa ka mid noqon doona maamulka hirshabeelle oo ka hadlay mowqifkooda ku aadan doorashooyinka dalka la filayo inay ka dhacdo sanada labaatan labaatan iyo koob iyo labaatan madaxweyne ku-xigeenka maamulkaas oo isaguo ka hadlay arrimahaasi ayaad barnaamijka falanqaynta wararka dhegeystayaal ku maqli doontaan golaha ammaanka ee qaramada midoobeyna waxaa loo gudbiyey warbixin ku saabsan ammaanka soomaaliya iyo doorashooyinka sanadkan waxaa sidoo kale barnaamijka dhegeystayaal aad ku maqli doontaan maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya oo xukun ku riday rag dhallinyaraha kuwaas oo lagu eedeeyey arrimo kala gedisan barnaamijka ayaan dhegaystayaal idingu soo gudbin doona haddii allahawodal raalli ka noqdo madaxweynaha maamulka jubbaland axmed madoobe waxa uu saraakiisha ciidamada jubbaland kala hadlay dagaal uu sheegay in maamulkiisu uu qorshaynayo in al-shabaab lagu qaado islamarkaana looga saaro deegaanada jubbaland waxaana uu sheegay in deegaanada ahmiyadda goonida ugu fadhiya ka mid tahay caasimadda maamulkaas ee buwaale qodobadahaas iyo qodobo kale ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan barnaamijka falanqaynta wararka raadiyaha cadaado dhegaystayaal barnaamijka qaybihiisa dambena waxaan idiin soo gudbin doonaa xubinta kalamaan gebagabada barnaamijkana dhegaystayaal waxaad dhegaysan doontaan
ana sheeg ka saalay awarnaan ka sugayo waxaa tahay qalbigaasu dhan shabanada warkaadiyo waanbashalowga caashaaqu halka aad ku sugantahay subax nooligeeya
barnaamijka dhegeystayaal gabagabada ayaad maqli doontaan barnaamijka waxaa soo saadhay islamarkaana noo farsamaynaysa ayaan maxamuud cali dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka falanqaynta wararka raadiyaha cadaado dhegeystayaal barqa wanaagsan kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal waa shan iyo labaatanka bisha labaad sanada labaatan labaatan aanu ku bilaabane maamulka hirshabeelle ayaa waxa ay ka hadleen mowqifkooda ku aadan doorashooyinka la filayo dalka inay ka dhacaan sanadkan laba kun labaatanko laba kun koob iyo labaatan madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka hirshabeelle ahna kusimaha madaxweynaha cali cabdulaahi xuseen guudlaawe ayaa caddeeyey mowqifkooda ku saabsan doorashooyinka soo socda oo madaxda dowladda soomaaliya ay sheegeen inay noqonayso mid qof iyo coda cali goodlaawe ayaa waxa uu xusay inay taageerayaan islamarkaana raalli ka yihiin howlaha uu hayo guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka kulamo wacyigelinaya doorashooyinkana ka wada dowlad goboleeda dalka ka jira sidoo kale waxa uu caddeeyey in dowlad goboleedka hirshabeelle ay ayidsan tahay taageersan tahay sharciga doorashooyinka ee dhowaan labada aqal ee baarlamaanka dowladda federaalka meel mariya islamarkaana uu saxiixay madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo waxaanu sheegay ka maamul ahaan inay aada u soo dhoweynayaan arrinkaasi
arrinta doorashooyinka aad iyo aadaan usoo dhawaynaynaa inay dhacdo doorasho qof iyo cod raalli ayaana ka nahay inay dhacdo doorasho qof iyo codah oo muwaadin kasta ee soomaaliyeed ciddou rabo u codeeyo raalli aan ka nahay waana soo dhawaynaynaa sharciga doorashooyinka ay baasiyeen ama meel mariyeen labada gole ee dowladda federaalka golaha baarlama golaha shacabka iyo golaha aqalka sare ay ansixiyeen aan soo dhawaynaynaa ee madaxweynaha dalkuna oo saxiixa waxaan qayb ka noqonaynaa haddii ay timaado daruuf ay ku suurageli weyso qof iyo cod dalka intiisa kale tii la qaato ayaan qayb ka noqonaynaa hadday daruufay wax ku suurageli waayaan ay dhacdo dalkaan qayb ka nahay wixii la qaataana qayb ka noqon doona haddii ilaah yidhaahdo aadaan usoo dhawaynaynaa arrintaas qof iyo cod doorasho inay dhacdana raalliyaan ka nahay laakiin waxaan ku talihaynaa wakhtiga inta ka dhiman dowladda federaalka ayaa maamul iyo maamul goboleedyada in layska kaashado amniga dalka
waa hagaag dhegeystayaal barnaamijka falanqaynta wararka raadiyaha cadaadaha ayaad degeysanaysaan hogaamiyaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaan axmed madoobe ayaa saraakiisha maamulkiisa kala hadlay dagaal uu sheegay inay qorsheynayaan inay ku qaadaan deegaanada al-shabaab ay ka haystaan maamulkiisa madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed maxamed islaan oo ku sugan magaalada dhoobley ee gobolka jubbada hoose ayaa waxaa halkaasi uu ka bilaabay kulamo looga hadlayo howlgallada ka dhanka al-shabaab axmed madoobe ayaa kulanka waxa uu la qaatay saraakiisha sare ee ciidanka jubbaland kuwaasoo ku sugan magaalada dhobley isagoona kala hadlay howlgalka ka socda waa howlgalka socda ee lagula dagaalamaya al-shabaab iyo guulaha ciidankiisa iyo kuwa jubbaland ay ka gaareen madaxweyne axmed madoobe ayaa faray saraakiisha ciidanka jubbaland inay dardargeliyaan howlgalka ka dhanka al-shabaab islamarkaana sanadkan gudihiisa laga doonayo inay ka saaraan al-shabaab deegaanada ay kaga sugan yihiin gobolada jubbooyinka dhinaca kale saraakiisha qaar ka mid ah saraakiishaas ayaa ka hadlay xaaladda guud ee ammaanka deegaanada jubbaland iyo sidoo kale waxa ay ka hadleen saraakiishu dagaalada la qorshaynayo in lagu qaado deegaanada al-shabaab ay ka haystaan maamulka jubbaland mid ka mid a saraakiishaasi ayaa waraysi gaar waxa uu siiyey raadiyaha cadaado
aad baa umahadsan tahay raadiyo madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam maanta uu gaaray magaalada maaragtay dobley maayiguna ka ambabaxay ujeedada safarka axmed maxamed islaam wuxuu ahaa in meeshaas ciidamo muddooyinkii dambe uu abaabullo u maarti ka sameynayay inuu kormeero dhaqdhaqaaqyo uu ka sameeyo deegaano ka tirsan jubbada hoose iyo jubbada dhexe waxaa ogtahay in muddooyinkii dambe ciidamo laga soo baabara kismaayo in la geeyey magaalooyinka dhobley iyo maaragtay meesha la yidhaahdo iyo asmalow ujeedaduna waxay tahay in la qabto magaalada bu-aale ee xarunta maaragtay gobolka jubbada dhexe dhaqdhaqaaqyadaas muddooyinkii dambe madaxweynaha iyo xulufadiisa way wadeen dhobley de aad baa maaragtay loogu soo dhaweeyey waana la hadlay ciidamo tobiya meesha ka tirsan waana ciidamo aada u badan ayuu meesha ku diyaariyey oo uu mas-uul maaragtay oga dhigay heybe oo heybe dhageed
tago oo gobolka jubbada hoose uu isku sii faafiyo dhinaca dowladdana ay ciidamo beled xaawo geyso oo iyana halkaa laga soo duulaan tago bal dhaqdhaqaaqana ciidan iyo bal maxaad is leedahay maxay ujeedka laga leeyay muxuu yahay in axmed madoobe ciidan u abaabulo dowladdu ciidan ay geysa baled xaawo maxaad halkaas maxaan ku micnayn karnaa
ujeedkaasi waa iska cad yahay dhinacyadaba waxaad moodaa in qolaba qolada kale ay maarata isku tiirinayso axmed wuxuu rabaa inuu maarata bu-aala inta dowladda aysan qabsan inuu maarata dib u qabsado sidaa ay tahayna haddana maarata waxaad moodaa in culays xagga dowladda inuu la kulmayo oo maaragti oo qolada federaalka oo aada maarata u cirgirinayaan dubley lafteeda hadda waxaa ku sugan ciidamo federaalka ka tirsan oo uu hogaaminayo nin la yidhaahdo sargaan la yidhaahdo fatxi fatxi xuseen cabdi fatxidiis nin la yidhaahdo oo raggii hore saraakiishii hore marka culaynkaasoo militariga waa joogaan oo ayagana kewaatiga la degan oo wasaaradda gaashaandhiga federaalka hoosteeda laakiin waxaad moodaa hadda dhaqdhaqaaqa guud oo axmed hadda madaxweyne axmed uu wada inuu yahay mid maaragtay ee ka dhan ah dib u xoreynta gobolada maaragtay ee gacanta ka maqan ee jubbaland gacanteeda ka maqan marka ujeedada hadda ugu weyn waa barnaamijkaas wey
waan gartay waxaad ii sheegtay in ciidamo ka tirsan kuwa milatariga qaarkood ay joogaan gobolka jubbada hoose ma laga yaabaa saraakiishaasi inay shirqol u dhigaan axmed madoobe oo yidhaahdaan waan kula heshiinaynaa bu-aland kula qabanaynaa dowladda xiriirkii waan u jarnay dabadeetana axmed madoobe gacanta sidaa loogu soo dhigo halkaas ma ka micnayn karnaa iyadana
maya lama dhigi karo ciidamo aada u badan ayaa maaragtay jubbaland ka jooga deegaanka maaragtay bebley iyo deegaanada ku horeeysan taabto qooqaani ilaa iyo meesha la yidhaahdo afmadow ilaa iyo deegaano kale oo ku dhow ilaana waaxda hargeysa yarey la yidhaahdo oo maaragtay eriyada afmadowa marka ciidamo aada u badan oo axmed ka marqaataya jooga dhulkaas marka lama dhigi karo habsi qoola loo dhaliyaa raggaan saraakiishaana iyana muddooyinkii dambe waxay la joogaan xeebaadkiga ayaa ciidamo militari ah saraakiil maarata ninkaas adiga fatxi uu ka mid yahaa hogaaminayo marka de xiriiro dambe oo dowladda ay la sameysay in maaragtay ay ku xoogeysteen maahana muddooyinkii dambe ee raggaasi hadda maaragtay dowladda federaal ka tirsan waxay ahaayeen kuwo iskooda soo abaaburay oo milatarigii soomaaliya hore u badan oo si guud maaragtay iyo in maaragtay la dagaalmaan al-shabaab ujeedkooda uu yahay laakiin aan maaragtay cidna ku xirnayn ay wasaaradda gaashaandhiga federaalka wax misaara kula qarin marka marka lama dhigi karo sheekh weligan lama dhigi karo waxaad moodaa in abaabulka axmed inuu maaragtay ka awood badan yahay dhinacyada ku sugan maaragtay eriadaas
waa yahay saacadihii u dambeeyey waxaa soo baxayay warar sheegaya dhinaca kale inay ismahan dhaafeen wasiirka amniga jubbaland cabdirashiid janan iyo sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee maamulka jubbaland maxamuud sayid aadan iyadana arrintaas maadaama aad jubbooyinka ku sugan tahay maxaad ugu miirin kartaa
walahi maxamuud sayid aadan haddii shaksiyadiisa kuu sharaxa maxamuud waa shaksi aada isugu bedero waay maxamuud wuxuu ahaan jiray madaxweyne ku-xigeenkii hore ee maamul goboreedkii koonfur galbeed ee lixda gobol oo magada niney uu madaxweynaha waa laa naxariistay iyo madaxweyne ku-xigeenka ahaa in lix gobol la dhiso maarata ujeedadiisu ay ahayd inkastoo markii dambe madaxweynihii ku-xigeenkii koowaad ee jubbaland sarkaag lagu bedelay isaga oo arrimo siyaasadeed darteed iyo gobolka jubal xasuugtaan wadaayadeed waxaad moodaaba muddooyinkii dambe in lagu xamanayay in loo qofkii hore inuu haystay oo lixda gobol calankii lixda gobol oo xitaa dadka qaar ay leeyihiin calankii lixda gobolaaba guriga u dhex yaalay oo maaragtay lixda xildhibaan lahaa marka hadda adduunka inaad soo kala dhex gala waxaa waaye waa ka suuragal laakiin hadda wax cad oo hadda maaragtay waxaa waaye kismaayo iyo dhulkan iyo iyo guud ahaan jubbaland hadda laga shaaciyey oo madaxweynehan xinkiisa u dhexeeya ma jiro laakiin si guud maxamuud markii laaga shaqadiisa waxaa ku naqaan waa in isbedel badan waaye oo hadda maaragtay dhinaca maaragtay u wareegto marka
waa hagaag dhegeystayaal saaxiibayaal barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaado ayaad degeysanaysaan weli markaan ah gobolka gado wararka raadiyo cadaado ay ka helayso degmada baardheere ee gobolka gado ayaa sheegaya in halkaasi lagu dilay saddex ka mid a guddoomiye waaxeedyada degmadaasi dad ku sugan baar dheere oo la hadlay raadiyo cadaado ayaa waxay sheegeen in saddexda guddoomiye ee la dilay laba ka mida la gowracay halka midka kalena la toogtay waxaana meydadkooda laga helay xaafado ka tirsan degmadaasi wararka ayaa intaa ku daraya in dilka guddoomiye waaxeedyada ka tirsan maamulka degmada baardheere ay ka dambeeyeen rag hubaysan oo loo meena inay ka tirsan yahay al-shabaab sidoo kale guddoomiyayaasha la dilay ayaa waxaa magacyadooda lagu kala sheegay carab jiis oo ahaa guddoomiyaha laanta dabakhoray ee degmada baardheere jibriil maxamed iyo cabdi santuur oo ahaa guddoomiyaha laanta buula kuulow weli ma jirto waxwar oo ka soo baxay maamulka degmada baardheer ee gobolka gedo oo ay uga hadlayaan dilka iyo gowraca mas-uuliyiin ka tirsan maamulkaasi lagu geystay degmada baardheere saaxiibayaal dhegeystayaal xubno kaloo xiiso badan ayaa inoo soo socday xubintii kalmaan markaanse deegaanada puntland wararkaanu ka helayna gobolka sanaag ayaa waxa ay sheegayaan in waa berigii hore saaka halkaasi uu dagaal ku dhex maray ciidamo kala taabacsan maamulada somalilan iyo puntland dagaalka ayaa waxa uu si gaara uga dhacay degmada laasqoray wuxuuna dhex maray ciidamo ay kala wateen gudoomiyaha gobolka sanaag ee puntland cali xuseen iyo gudoomiyaha degmada baran ee somalilan maxamuud xaamuud dadka deegaanka ayaa soo sheegaya inay maqlayeen rasaas labada dhinac isku dhaafsanayeen gudaha degmada laasqor ee gobolka sanaag islamarkaana dagaalka uu ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac inta la xaqiijiyaha al askari ayaa ku dhintay dagaalkaasi halka mid kalena dhaawac uu soo gaaray waxaana kan dhaawaca uu soo gaaray la geeyey xarun caafimaad oo ku taala degmada laasqoray wararka ugu dambeeyey ee naga soo gaaraya degmada laasqor ee gobolka sanaag ayaa waxa ay sheegayaan in xaaladda degmadaasi haatan ay tahay mid degan waxaana la maqlayaa mararka qaar rasaas goosgoosa odayaasha dhaqanka degmada laasqoray ayaa ku howlan dejinta xiisadda u dhaxaysa maamulada somalilan iyo puntland wahagdhegeystayaal weli waxaad la socotaan barnaamijka falaqaynta wararka markaana dhuso mareeb madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug ayaa xalay xaashe sharaf magaalada dhuusamareeb ugu sameeyey saraakiisha cusub ee taliska qaybta guud ee booliiska galmudug ujeedka kulanka ayaa ahaa isbarasho dhiirigelin iyo dardargelinta arrimaha amniga iyadoo kulanka uu goobjoog ka ahaa taliya ku-xigeenka ciidamada booliiska oo gelinkii dambe ee shalay halkaasi gaaray madaxweyne axmed cabdi kaariye qoorqoor ayaa mudnaan gaara siinaya sugidda amniga isagoo u maraya dib u habaynta laamaha amniga sida ay awood ugu yeeshaan xaqiijinta nabadgelyada kala dambaynta iyo hirgelinta sharciga ugu dambeyn madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaariye ayaa kula dardaarmay saraakiisha cusub inay si daacada u gutaan waajibaadkooda shaqo maalmaha soo socda ayaa lagu wadaa in si rasmiya xilalka ula kala wareegaan taliska booliiska galmudug iyo taliyaasha degmooyinka dhowaan la magacaabay markaana muqdisho kooxaha dil iyo dhac ka geystay magaalada muqdisho ayaa lagu soo warramaya in xukun lagu riday maxkamadda waa maxamed cabdulqaadir maxamed cumar cabdikaafi cabdi jaamac warsame iyo cabdirasaaq maxamed abshir khayre ayaa loo haystay inay kooxo waa koox ka waa koox ka qaatayaal waa halkaa dhegeystayaal aan ku celiya ayaa loo haystay inay geysteen dembiyo isugu jira dhanka dhicidda iyo sidoo kale dil iyagoona dadka u adeegsan jiray bastoolado ay isticmaali jireen waxayna dileen qof isku dhajiyey agabkii uu xilligaasi ay ka dhacayeen sida telefoon iyo kombyuutar qofkaas ay ku dileen magaalada muqdisho saddex iyo labaatankii agoosto sanadkii tegey ayay weerar farashaha ku qaadeen askar ka tirsanaa ciidamada sida gaarka u tababaran oo xilligaasi ka yimid jaamacadda wuxuuna marayay isku waa waxaana uu maareeyey iskudaygooda isagoo ay u suurta gashay inuu dhaawaco mid ka mid a kooxaha ka qaatayaasha halka kuwa kalena ay ka baxsadeen xilligii balse mar dambe oo waa dabagal uu sameeyey ama ay sameeyeen hay-adaha amniga ayay kusoo qabteen saddexeedaysane bishii sagaalaad ee sanadkan hay-adda baarista ciidamada amniga ayaa ka gudatay waajibaadkoodii baarisyad waxayna xafiiska xiraalinta ku soo wareejiyeen kiiska saddexda eedaysane garsooraha oo ay waa garsoorayaasha oo ka baarayay ka baaraandegaya nuxurka dacwadda iyo mugga kiiska ayaa ugu dambeyn go-aan ka gaaray in maxamed cabdulqaadir maxamed cumar la siiyo xorriyaddiisa haddii uusan jirin dembi kale halka cabdikaafi cabdi jaamac warsame lagu xukumay siddeed sano oo xabsi ciidana sidoo kalena maxkamadda ayaa xukun ayaa xukuntay cabdirasaaq maxamed abshiir khayre oo shan sano oo xabsi ciidana sida uu sheegay dhinacyada dacwadda waa dhinacyada dacwaddaasi iyagu soo ogay ee gaashaanle sare xasan cali nuur shuute guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida xugsanayaasha ayaa haysta fursad ay ku dalban karaan racfaan muddo ku siman soddon cisho gudahooda waagaag saaxiibayaal dhegeystayaal qaybihii dambe ee barnaamijka falaqaynta ayaan isla soo gaarnay alaabaa qeybaha dambe waxaan idiin soo gudbinaa xubinta xiisaha badan ee kalamaan oo saaxiibada raadiyo kulmiya ay noo soo diyaariyaan
ruyada kalamaan daraanka diida xumaantoo ka dagaalama taas dadnimaa la yidhaah iyo daacad wanaagsan damiirna waa noqotaa ayay dhegayso dowladnima halbeeg bay rabtaa haykalkii qaran hogay iyo dastuur bay rabtaa lagu heshiiyaa hay-ado shaqeeyay rabtaa howlwadeenna leh hoggaan daacaday doonaysaa oo horseed u ah dhallinyaro hubqaaday rabtaa heegan ciidan ah horumar iyo higsay rabtaa himiilo toolmoon heellanaan dadweyney rabtaa layshareer tubo hidda lagu dirsoocay rabtaa oo halbeeg u ah hufnaan iyo waxay doonaysaa howlkaraannimo hiilkii waddanigay rabtaa soo horrayn jiray haluunaha ka saar bay rabtaa halaqu jiifa horarkiyo dugaaggay rabtaa laga horeeyaaye hal cabdaaladeed bay rabtaa loo hirgeliyaaye hor ilaahay culumay rabtaa hoodo khayr u lehe hawraar abwaan bay rabtaa hoga tusaalay maykaali gabayga beermaas kaaga baxay gabay markan is ilaahdaba kanoo kale markaa arkaas gabayga iiga dhumaa war sidaa sagaareed dabaweel ugu macalintay ayuu gabaygu u macallimay war reer kale maanow howraar abwaan bay rabtaa baa ku keenaye nin abwaana oo salaad cabdulla caadle la yidhaahdaa wuxuu yidhi weelkii dhiman baad wax uu ku dhurtaaye haddaad dheri buuxa sii dhaami tidhaahdo maxaad dhaxashaa markaad nin dhagool ah wixii wax dhibaaya ka dhaadhicinayso dhabbaad u martaaye indhoole dhagoole dhawaaq aan maqlaynin waxna aan dhuganaynin sidee la dhahaa war adalow indhoolo dhagoole annagu waan dhangadaynaa aryadhaha warkiinna anaa ku xusuusdhee waxaa horay loo yidhi oray dhagala'aa jiray hadduu araggu naafoobo waayeelkaa indhaha le i haddoo waayo aragdiis aaway ooradaydii hadduu ehelka weyddiiyo inay dhimatayow sheegi kara waa su'aal adage wadhaahdaa indhala'aan iyo dhagala'aani eed maahane laakiin waxaa la yidhi dhamacaagu hadduu bato aqliga iyo indhahaba waa baabbi'iyaa waxaa kaloo la yidhi ummaddii wareertoo jidka ka lumta cidaan u jeedina hoggaamisa arooda aniga waxaa maqli jiray asma leh abbaaburun waa ukun ama gubaangum aa maqli jiray sidii miyaane war abwaanadan geedkan kalamaan joogo duqaad badana waxaana dhibada ku dhacay guridhagaxa waa dumi karaa gabaga gooyoobe meeqa sanaan idin lahaay sharci waa furqaanka iyo fiqiga lagu fadwoodaay faynuus la daariyo ilaa isfidaya weeyaan in kastoon fikrada cadmoqoray lala facaynayn falsafada abkaayo intii fiican laga qaato waa wax mudan in lagu faano iyo ficil gobaadeed balse faranjidhaajiyo mooga ruux fataalihi dhaqankayo hiduhu waa fariid naga filweynaaye halkastaana xer baa ka yihi lagu furdaanshaay iyagaa furfuri oo haddeer fiiladuu jari iyagaa faduushaan kacshii foolxumada taal iyagaa fadqalaliyo shacbiga geliyey fiigtaal iyagaa ku faa'iida inaan kala fogaanaay iyagiyo firqada joogta iyo faashiliin tagayba waxba yaan firkii iibsadee loogu faarixin waa fallaar mariid loo ku mudan feerta bidixdaaye inay faas afweyn cadow yihiin fayshan nagu gooya federaalle ay dhaafsadeen wadajur loo fawso oo ay sharaafta naga fiiqayaan furuq luukeenku inaan fahamna weeyoon bulshada fiyan idhaahdaaye ka kaciyo fadhiga oo fadniyo koox fadeexaa waxaa maqli jiray dheeraa dheera oo dhuuraan qoynaa dhirir badanaa intaas ka soo wadayna aryadhaha madaxaan igu yaalla mahaan ha ii yaallay ha ii hurdo ee ii waardiyaya meel meehaasaan alaab ka doonaha anaa soo maraa galabtee horaa waxaa loo yidhi madax muuqday midda saawida midna lagama sabro war nimanyow waxaan arki jiray hal cunugii ay dhashay laga qashay oo madaxiisa lagu godlinayo meel loo saaro marka soomaalida oo dhan madax ibira oo meel loo dhigay miyay fiirsataa caqli kale ma haysee eeryamo beeniyo cububkay ku darartaa warwar ma haysaane shalay madaxweynihii hore cali mahdi maxamed oo aan hadalkiisa la maqal ilaa waagii kursiga lagula dhegay ayaa hadlay oo waar nii soo xabaala toosay aryadaha cali mahdi maxamed markaan maqlay waxaa igu soo dhacday heesti aheeday roonow rabbiyow raxmaanow soomaalida u roonow waranna cali mahdi markaan maqlay waxaan xasuustay caydiid iyo sulx iyo maanafaysto abaal ninkii galaaba in loo gudaa garweeye kuma dartidoohe war cali maxdi maxamed hadalkiisa waxaa u dambaysay shirkii heshiisiinta ee la qabtay xilligii cabdulaahi ee uu guddoomiyaha ka ahaa war cali mahdi waxaan ku xasuustaa halkudhaggii uu bixiyey oo ahayd runna ha sheegin beenna ha sheegin waxa sheegtana ha waayin war taliya ha sheegin maasaa soo tababaray areeda cirna ha jirin dhalna ha joogin dhaxdaanna ku dhan ahaaba markaas arwarkaas maday isaaqaan ku xusuusnaye intou jiraa ayaamahan waa u xiisay wadkii maarkaa la yidhi maday ma dhagaxa buurweyn laga sheegay buu wax ka raadiyey kiikiig ayaatan waa ka raysani waryaa warka xaggeen dagala doonateenna dhegaysta cali mahdi maxamed wuxuu yidhi cid kastaa waxay xaq u leedahay inay shirto oo danaheeda ka tashato cid inay naga hor joogsata aan ka yeelaynaana ma jirtuu yidhi marka waxaan la yaabanahay cali mahdi oo intaa aamusnaa waxa ka hadal siiyey dheriga kulaylka karkaa ka keenay aslee midda kale kalaamadadkaasitira katiitay komba kula tal kalaamadadkaasitira katiitay komba kula tal ma ku daray kalaamada kas loo yidhi ma aydhikaan waddada aad ku martaan lagu sinaya may ahayd war shala madaxweyne xasan sheekh baaxad la war ma haysiine hayehe qabya ninkeeraa dhammaystira warka ma ka bilowya war shacabka muqdisho waa la xunqabatee uu yidhi war maqaamkii muqdisho maal ma ku sheega war qabyaday ka mid ahayd buu yidhi war kursiga sharafaan waa degay ha looga dego ma yidhi yaan laysku dhajine wuxuu yidhi haddii lagu dharbaaxo oo aad dulqaadato waa fiican tahay mar labaad haddii lagu dharbaaxo dulqaadatana waa roon tahay mar saddexaad haddii lagu dharbaaxo dulqaadatana waa doqonnimo war madaxweyne xasan sheekh wuxuu yidhi dadka waxaa ugu dhib badan siyaasiyiinta gaar ahaan kuwa madaxa fiiqan sidayda oo kale aryaa xasan sheekh warka waa sarbeebya iyaa ula jeeday cidda ula jeedayba halayscafiya uu yidhi war guddoomiyihii hore ee gobolka banaadir madaala wuxuu yidhi siyaasiyiintu hoosa isku waraystaan xaaladdu waa qaraartahay war ra'iisul wasaare hore cali maxamed geedi oo xalay si dadban ugu jawaabaya odayaasha wuxuu yidhi marsha allowgu yaa la soo celaama uu yidhi wuxuu yidhi dadkanaga siyaasiyiintahay siyaasaddii istreesaan ka qaadnay waddadeediina waa naga luntay saddex nacay baana jirta isir nacayb iyo fal nacayb iyo fool nacayb isir nacaybku jiritaan umadeed buu diidan yahay daawana ma leh fal nacaybkuna waa mucaarad waa shay buu yidhi oo wax kastoo wanaagsan oo la sameeyaa dhibaya fool nacaybkuna qof buu necab yahay uu iskii isaga necab yahay hadduu wanaag sameeyo hadduu xumaan sameeyaba lagana feecano waa dabeecad ayaduna aan daawo lahayn buu yidhi war warka caligeedii waxaad ka ilowday aniguna musharaxaan ahay waan iska fadhiyahay ee hal igu daysado war heeskii axmed siciid ee kooxda horseed qaaday ee igu dayo walaal igu dayo miyuu qaaday waroda caligeedii mushaarkiisa madaxtooyada meel saartay baa la yidhi odayaasha kalena mushaarkooda meelaha loo saara miyuu ka wadaa war shirkii shalay nabadoon ka duceeyey wuxuu yidhi dowladda soo socota mid khayr qabto oo ummadda anfacda allah ka dhigo nabadii nool haddii ay soo noqoto ducada nabadoonka aqbaliya jaabo ma tahay aryaadaha cabdiraxmaan cabdishakuur wuxuu yidhi haddaad ukuur gasho shirkii beesha kumada qabteen ee kismaayo ka dhacay sanadkii hore tii habar gidiro hobya lagu qabtay kulankii beesha xawaadle ee hotel giyaajo shirka wadatashiga mudulood ee muqdisho gogasha beelaha puntland ee garoowe ku ballansan iyo kayladhaanta somalilan ee loo isticmaalo qumbulada abiy axmed waxay isaga mid yihiin tabashada ay ka qabaan dowladda federaalka war waxaa la yidhi dowladnimo wanaaggeeda waxtarkiiyo samaanteeda keligaa wadwado maaha waxaad adigu diidayso dhiriftoo ka weydhaxato sharcigana an weydaaran ruuxa wada la dirir maaha xabsiyada kuwaab maaha aryaa xaad sheegee dowladdan waxiraysa intaad ku aragtay xilsideenka xantiisu haddii xeerka la baaro xarig soo ma ahayn waaba gabaydmiyaa haddaro xaafadii xamarweyne ninka diiq qaxadaana xarig soo ma ahayn mucaaradka daacadde dan guudoo laga hadliyo kaliya doonaya wanaag warkiisa ma diidayo dadnima waa aragtide waxaana ay daacuflaha aroo daacufla kuwa dadka qashtamiya war waa daacishaa lagu yidhi war maya waa daanyeer weynaaday dalkan iyo dadkaba docdeen loo wadaa dood qofkii ka fura qarandumis miya waa qarandumise nooga bax xafiiska doorashaaba loo socdaa dooda la furaya waa maxay war waa ayaalo geedkii kalamaan goormuu xafiis noqday allow adaan ya rabbi adaan allow adaa deeqda bixiye samir baan dugsanaye samir baan dugsanay war maxaad la calaacalaysaa rag waa aan walbow jooge waa war mahaysiine madaxweynihii puntland oo ayaamaan ku maqnaa jabuuti maanta dib ugu soo laabtaa la igarawey hooyadii fadrakana ma yirhe waa warkaa naga dhex gelina ayaamahanba waxaa laysku haystay markay maqan yihiin madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisu cidda kusimaha noqonaysa hayee heer puntland ma dheheen mugow maqan yahay madaxweynahaanyu mugow maqan yahay magaalada dhan mugdi waayo waa madowde bowe waxaad haanyu ku hayso ma aanu garan arooda war ma haysiine gabarh soomaaliya iyo gabarh kenyaatiya feertamay
war khadiijo maxamed yariin mununkii juuma miyay ahaayeen arooda warka naga sugahana waalina wax ka daranaa dhace gabarhta soomaalida waxaa lidhahdaa ramla cali ramla cali feerlesay uu wadi gabarhtii kenyaati bay ahayd wejigeeda shinni macanta mas aboora intay ka dhigday la hiday ramloy raadka amabo jir oo joogoo jimaysaan ku leeyahay ramlooy haddaba kenya waana aragtaa wax feer naga dhacaya baddaan iyo ammaan iska siiya war feerdhul loo dhicin maaye arrin kale miyaad haysaan wareedhacayo war ma haysiine soomaalidaa kursi ku yooyootantee mahaatiir maxamed asagoo la baryaayo iska casilay ra'iisul wasaarihi maleesiya aryaa maxamed farmaajo isma casilina beenta naga jooji waryaada sida ramla wax u feertayaanan idiin feerine naga hor leexda
waagaag saaxiib yaal dhegaystayaal xibintaasi kalamaan ayaa barnaamijka falanqaynta wararka raadiyaha cadaado saaka u dambaysay dhegaystayaal barnaamijka waxaa idinla socodsiinayey qadarkii hawada ku jiray anigoo ah jarmarka maxamed maxamuud dhanka farsamada waxaa iga saacidaysay ayaan maxamuud cali ayaan degan dhegaystayaal intaan barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonno waxaan idiga tegaynaa sidaasi nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu
shabanada warkaadiyo maanbasalowga caashaaqu halka aad ku sugantay subax nooligeeya shabanada warkaadiyo maanbasalowga caashaaqu halka aad ku sugantay subax nooligeeya
haygu xira silsiladhiida hadda waan soconayahay sun jacayl haygu diri dheguu sifeeya hadalkaagu simaanay oo salaanta guu iyo sawirkaagu weynolo
haygu xira silsiladhiida hadda waan soconayahay sun jacayl haygu diri dheguu sifeeya hadalkaagu simaanay oo salaanta guud iyo sawirkaagu weynolo